asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu suux wanaagsan kulan wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobol baa joogtaan iyo sul baad una maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi barihi aad nagala socotaan waxaa kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan wargelinta bulshada oo axad walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta star waa subaxnimo axadda taarikhdan waxay ku beegan tahay soddonka bisha afaraad ee abril sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelaynaa inooguna bilaabmayaa qeybta ugu hore ee barnaamijkeena hogaanka ee wargelinta bulshada barnaamijka waxaa si toosa markaasi idinkugu daadihin doona anigu ah musa ismaaciil wuxuuna si toosa idinka imaanaya xarunta dhexe idaacadda stuudiyaha magaalada nairobi waxaad naga maqlaysaan nagalana socotaan mowjadaha kala duwan ee idaacadda dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay caasimadda nairobi mowjada aad si toosa nooga dhegeysan karto waa hal dhibir shan dhibic sagaal haddii aad joogto ismaamulka mombasa iyo weliba nawaaxigeedana hal eber saddex dhibic shan ayaad si toosan uga dhegeysan karaysaa gaarisa dhadhaab tanariva iyo weliba masalani sagaashan iyo toddoba dhibic hal ayaad naga maqli karaysaan wajeer iyo nawaaxigeeda iyo weliba habasweyn haddii aad ku sugan tahay dhegeyste majadu waa sagaashan iyo toddoba dhibic saddex ismaamulka mandheera iyo nawaaxigeeduna waa sagaashan iyo toddoba dhibic shan haddii aad ku sugan tahay marsabit iyo weliba mooyaale siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo ayaad naga maqli karaysaan haddii aad joogto ismaamulada kale isyolo meru deegaanada balambala banaaney iyo madoogaashana waa hal eber saddex dhibic labo sidoo kale barteena internetka iyo weliba website-ka ee w w w star f m c o k e halkaas ayaad kala socon kartaa kana dhegeysan karaysaa wararka iyo weliba barnaamijyada si toosa uga baxa idaacadda dhegeystayaal maalin walba iyo daqiiqad waliba barnaamijkan wargelinta bulshada caadiyan waxaanu ku egnaa arrimaha la xiriira dhankaasi iyo waxyaabaha bulshada ka dhex taagan waxyaabaha markaasi ay tahay dhegeystayaasha iyo weliba bulshada in lagu wargeliyo loona soo bandhigo oona wakhtigaasi la joogo haddii ahaan lahayn arrimo bulsho haddii ahaan lahayn arrimo diini arrimo markaasi ku saabsan caafimaadka arrimo markaasi ku saabsan qoyska dhammaan arrimahaasi oo dhan oo isku duwan oo iyagu markaasi aanu isleenahay waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha bulshada ay xilligaasi u baahan tahay bal in lagu baraarujiyo bal in markaasi lagu wargeliyo ayaanu ku eegnaa dhegeystayaal anigoo axad walba qodobo markaasi aanu u soo xunno maantana waxaanu dhegeystayaashu la wadaagi doonaa sidoo kalena ku wargelin doonaa hadduu eeba yidhaahdo waa soonka lixda shawaal ama lixda bisha shawaal dhegeystayaal ayaanu dhegeystayaashu maanta la wadaagi doonaa waxyaabaa markaasi laiskaga baahan yahay ahmiyadda markaasi ee bishani leedahay iyo weliba sida hadba loo soomayo ayaanu eegi doonaa inagoo markaasi sidoo kale maqli doono kelmad ku saabsan waa qodobka aanu maanta barnaamijka ku eegina dhegeystayaal iyadoo aan ogsoonnahay in markaasi ay tahay sidoo kalena laga soo baxayba imika oo ummadda markaasi milyaarka muslimiinta ay dhamaysteen soonka bisha barakaysan ee ramadaan markaasi oo waajib ah markaasi waajib ahayd sidoo kalena ka mid ah shanta tir ee islaamka laakiin haddana waxaa muhiim ah oo sidoo kalena muslimiinta iyo qof weliba oo qaangaara kana soo qayb qaatay soomista iyo weliba inuu markaasi soo soomay bishii ramadaan haddana lagu baraarujinayaa mar walbana la leeyahay waa u muhiim waxaana markaasi ay u tahay faa'iido weyn inuu ka qayb qaato oo uu raaciyo lixda markaasi bisha shawaal haddii uu karayo haddii markaasi uu soomi karayo yacnii wakhti walba ama ha ahaato inta qaybta hore ama qaybta dhexe ama qaybta ugu dambe ee bisha bisha shawaal ama markaasi soonfur ayay soomaalida u yaqaanaane ee dhowaan bilaabatay waxaa markaasi ku dhex jira lix maalmood oo qofkii sooma uu helayo ajir la mid ah isagoo sannadka oo dhan soomay waana fursad qaali ah oo uu haysto qof weliba oo muslima islamarkaana caafimaad qaba ee awooda inuu ka faa'iidaysto soonka maalmahan qaaliga waxaa luu leeyahay iyadoo aan ogsoonnahayba in maalmihii ama qaybta ugu hore lagu guda jiro haddana qofkii soomo waxa uu la mid yahay ee luu leeyahay isagoo sannadka oo dhan soomay yacnii waxaa laga hadlaya lix maalmoode isagoo dhowr iyo dhowr boqol oo maalmood ama saddex boqol iyo in ka badan oo maalmood oo sanadka uu maalmo ahaan ka kooban yahay isagoo maalin walba soomaya ay la mid tahay ama uu la ajir yahay ayaa lagu leeyahay qofkii lixdaasi maalmood raaciya in intuu soo dhammaysto bishii ramadaan uu soo wada soomay haddana dabcan waa fursad aad iyo aad qaali u ah oo u haysto qof walba oo muslim ah yacnii waad og tahay bil walba fursad ayaa ku jirta maalin kasta ama asbuuc walba haddii si kalaan u dhigna fursad ayaa ku jirta habeen kastana fursad ayaa ku jiro wakhtiye laguu sheegay inay markaasi fursaddaa leedahay haddana tan waa mid aan ku soo mari doonin oo waxay ku soo maraysaa oo keliya sanadkiiba hal mar haddii aad sanadkan aad markaasi haleeli weyso ama aad qayb ka noqon weyso inaad ka faa'iidaysatid fursadda kale ee kuu furan waxay noqonaysaa sanadka xiga oo calaamad su-aal ay saaran tahay inaad markaasi gaari karayso ini kale waana fursadda ugu weyn ee ugu qaalisan ee qof walba oo muslim ah uu haysto islamarkaana caafimaad qaba haddii aad awooddo ayaa laga hadlaya maadaama ay tahay sunno oo waajib ay ahayn soonkan maalmahan qaaliga ah inaad ka faa'iidaysatid haddii aad awooddo waxaa laga hadlayaa dhan waliba ilan markii la soomayo waxyaabo badan iyo shuruudo badan ayaa jiro oo qofkii awooda qofkii markaasi caafimaad qaba yacni si walba dhan walba oo markaasi awoodda aanu ka hadlayno adigu maanta haddii aad noqon karaysid qof ka qayb qaadan karayo ma qof soomi karo dabcan waxaana mar waliba laga hadlaa fadliga uu leeyahay soonka si gaara lixda maalmood ee bisha shawaal in la soomo oo maanta bal dhegeystayaashu aanu jeclaysanay inaannu la wadaagno laga yaabaa in qaarina dhegeysanaya ay markaasi soo soomeen oo iminka ay u socdaan qaar markaasi iminka bilaabayaan qaar ku fakaraya bal maalmaha ugu dambe inay soomaan qaarna iyagu markaasi laga yaabo siyaabo kala duwanba inay ugu jirin waaliiska aanu doonayno kuwaasi inaannu bal baraarujinno aanu xusuusinno aanu markaasi la wadaagno fadliga uu leeyahay soonka lixda shawaal maadaama barnaamijka qudhiisu yahay baraarujintii weliba in bal saaxiibadu aanu xusuusino wax weliba oo iyagu markaasi manufac u leh abu ayuub al ansaari allah ka raali noqdee ayaa laga wariyey inuu yidhi nabiga sal alay wasalam ayaa wuxuu yidhi qofkii sooma bisha ramadaan ee aanu ka soo gudubnay kadibna raaciya lix maalin oo ka mid ah bisha shawaal wuxuu markaasi la mid yahay qof soomay sanadka oo dhan waa xadiid markaasi isagu saxiixa oo ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay ama markaasi ay qof waliba oo muslim ay tahay inuu isku dayo oo kari karayo bal lixdaasi maalmood inuu raaciyo wuxuuna la mid yahay qof soomanaa ama soo soomay sanadkaasi oo dhan waad fahmi kartaa ajirka markaasi ay leedahay inaad sanad ama saddex boqol oo maalmood aad soontid waa wax markaasi aad iyo aad loo fahmi karo loona garan karo ahmiyadda iyo weliba qofka muslimka waxa ay u leedahay ayna u goon karto marka ay timaado waa dabcan miisaankiisa xasanaadka oo uu u baahan yahay inuu waxyaabo badan oo wanaagsan ama dhanka wanaagsan oo markaasi culus uu ku samaysto miisaankiisa si markaasi u noqdo qof isagu waxyaabihii kheyrka ahaa iyo waxyaabihii xumaa markii laisbarbar dhigo waxyaabihii kheyrka ahaa uu weli wanaagsanaado qofkii sooma wuxuu la mid yahay sidaanu soo sheegnay qofkaasi sanadka oo dhan soomnaa soonkan xitaa lixda shawaal wuxuu kaba ayaa leeyahay wixii khaladaad ahaa ee kaa dhacay ama adigu iminka kaa dhacayba bisha ramadaan waad og tahay waxaanu ka soo hadalnay bishaasi inay tahay bil muhiim ah bil sheedhaanku la xiro bil markaasi inta badan dadku ee waxyaabihii xumaa ay samayn jireen ay iska halmaamaan qaarkood ay iska dhaafaan qaarna ay iska yareeyaan iyadoo saasay tahay haddana waxaa laleeyahay macquul qofka bini aadamka haddana waxaa laga yaabaa in khaladaad uu sameeyo isagoo xitaa aan ku talagal ugula jirin ama aan ku talagelayn lan adigu subaxii markaa gurigaada ka baxdo waxyaabo badan ayaad markaasi la kulmaysaa ka bilaaw markaa aad waddada sii socotid ilaa iyo goobtaada shaqo ama goob markaas ama xafiis ka shaqeeya ama ganacsi lahow magaalo kale aad yacni waxaa leeyahay waxyaalo badan ayaa la kulmaysaa oo adigu laga yaaba inaad fahamsanayn si dirqa kugu soo gala laakiinse xitaa soonkaadii wax u dhimay adigu laakiinse waxaad u hayshatay in soonkaadii maanta boqolkiiba boqol aad ilaashatay oo waxyaabo qalad uu kaa dhicin laakiin laakiin boyntiyadii ama makskii laguu qorayey uu wax kaa dhacay uu kaa nusqaamay sidee markaasi fursadaas ku dhaaftay adigu waasan ogeyn aad ugu soo ceshan kartaa meeshii oo boqolkiiba boqol makskii lagu siin karaa haleeyahay haddii aad markaasi soonto maalmahan lixda shawaal waxaa markaasi ay ku kabaysaa ama ay ku buuxinaysaaba waxyaabihii nusqaanka ka ahaa ee ku dhaafay ama aad haleeli weysay intii aad sooneed ama dembi ha kaa dhaco ama waxyaabo kale gaabad kale ha kugu yimaadee ilan maadaama qof bini aadan ata waxyaabahaasi oo dhan waa lagaa filanaya qofka muslimka ah waxaa u bannaan in soonka lixdaasi maalin uu markaasi ka dhigto bisha bisha shawaal dabcan ama bilowgeeda xitaa maadaama marka laga bixiyo maalmaha ugu horeeya ama maalmaha ugu horeysa ee bisha marka laga reebo maalinta ciidda oo kale in la soomo oo sidaa markaasi aanu kusuunahay aysan banaanayn laakiinse wixii xiga maalmaha ciidda marka laga baxo qofka muslimka waxaa u bannaan ayaa leeyahay soonka lixdaasi maalmood bisha bilowgeeda ama shawaal bilowgeeda dhexdeeda oo loola jeedo ama tobanka hore ama tobanka dambe ama dhammaadkeedaba balse sida markaasi fadliga badan in la soomo lixda maalin ugu horeyso ay markaasi ay muhiim tahay haddii aad karayso oo sida ugu dhaqsiyaha badanba adiga aad marka ugu horeba kusii bilowdid oo aad ku soontid dhegeyste culimmada qaar waxay sheegaan in lixda maalin qaabka loo soomaya aysan markaasi kala fadli badnayn laakiin qofka muslimka ah ayaa la gudboon tahay inuu lix maalin uu ka soomaya leeyihiin shawaal sidaa markaasi ay culammada qaar ay qabaan sheegaynaa in ruuxii ramadaan sooma kadibna raacsiiya lixdaasi maalin oo shawaal ka mid ah uu la mid yahay qofka markaasi boqolaalka maalin ama sanadkaasi soomay sanad oo idil isagu markaasi soomaya waa fursadaha noloshaada ku horyaala dabcan fursado badan ayaa markaasi ku horyaala ayaa lagu leeyahay hadday tahay bil ama bilaha markaasi labiyo tobanka ah waxaa macquula bil kasta in lagu siiyey fursad fursaddaasi oo ah fursad wixii dembi aad gashay ama lagaaga dhaafaya ama markaasi ajir lagugu qoraya ama wax markaasi aad soo samaysay lagaaga titiraya waa fursad lagu siiyey haddii ay bil ahayn sanadkii haddana fursad ayaa ku horyaasha ama sanad walba oo intaasoo maalmood ama maalmo cayiman oo waxaa jiro lagu leeyahay haddii aad waxaas waxaasi samaysa waxaa lagaa dhaafaya dembiga ama ajirkaas ayaa lagu siinaya intaasi la eg waxaa jira saacado sidoo kale ku jira ama ha ahaado bilaha ama asbuuci xitaa ha ahaado maalmaha ha ahaadaan waad og tahay dabcan tanna waa midda markaasi ka mid a uuna muhiimsanaya luu leeyahay noloshaada wakhtiyada ku soo maraya waad og tahay dad badan oo iyagu soo soomay ayaa xitaa fursad u helin inay soomaan lixdan shawaal dad badan oo sanad ka hor iyaguna ku fakarayay bal sanadkan wuu idhaafee aanu tagno labada kun saddex iyo labaatanka ayaasan u suurtagelin iyaga oo siyaabo kala duwan markaasi ku geeriyooday adiguna iminka laga yaabo inaad ku fikiraysid oo timtablekaada ama jadwalkaada waxyaabo kale aad u qorshaysad sanadkan iyo waxyaabaha markaasi barkuuriyaal aad is leedahay kuwan ka hormaray ilan fursado kale ayaan haystahay bilo kale ayaa jiraan oo la soomayee oo saddex saddex maalin iyo waxyaaba lamida laga soomayee ama maalin maalina sunno ay tahay laakiinse waxaa lu leeyahay bal inta waxyaabahaasi oo dhan a gaarin ka faa'iidayso maantadan ay ku hor taallo oo adigu markaasi aad tahay laga yaaba xitaa dadka qaar inaysan haleelin waa habeenkii fadliga badnaa leylatulqadriga oo dad badan ku fakarayay inay maalinta habeenkaasi ka qayb qaataan laga yaabo inay ka qaybgeli jireen tobankii maalmood ee ugu dambeysay bisha ramadaan inay aadi jireen tahajudka laakiin habeenkaasi u gambise oo markaasi u suurtagelin inay aadaan kuwa ayaa laga yaaba sidoo kale inayba dhammaantood aysan aadin ama aysan cibaadaysanin waxyaabahaasi oo dhan fursado ay ahaayeen haddii aad xitaa ay ku soo dhaaftay haddana weli waxaa lagu leeyahay fari kama qodno waatan meeshii aad uga faa'iidaysan lahayd oo fursad kale ayaa loo siiyey ilan waxyaabahaasi oo dhan waa isdaba yaalaan tan haddii ay ku dhaafto tukalayaabaa ku hor taalla dabcan haddii aad xusuusan tahay haddii aad markaasi fahamsan tahayna waxaa luleeyahay waa inaad sii wadaa haddii aad fahamsanayna bal iminka nala soco nala jaanqaad soonka lixda shawaal dabcan waa sunno oo waxaan ogsoonnahay waxaa luleeyahay ma ahan mid farad ah ama waajib ah oo sida ramadaankii oo kale waajib kuu noqonaya laakiinse waa mid sunno ah oo nabiga sal ly wasalam qofkii sooma bisha ramadaan kadib ku xogsiya lixda cisho ee bisha shawaal uu sheegay inuu la mid yahay inuu markaasi soomay sanadka sida ku axdadiidka waxaa bannaan inuu qofku sida markaasi culummadu ay sheegaanba markaasi isku dabaxigsiiyo soonka lixda cisho iyo in sida uu doonayo markaasi uu ka gaarayo uu u soomo waxaa leeyahay in qofka markaasi uu soomo umlix ayaa la doonaya waanu maqli doonaa dabcan kelmadaasi ama kelmadaha kaga hadlayaan qaabka loo soomaya ilan dad badan ayaa su-aal isweydiinaya iyaguna bal sidee loo soomaya ilaan soddonka ramadaan waxaa lalahay soddonka isku xuji lixdan ma la isku xujinayaa ma la kala soomayaa ma maalmo cayiman oo waxaa jira la soomaya waxyaabahaasi oo dhan waxaanu ku maqli doonaa qeybta labaad ee barnaamijka dabcan oo markaasi mid ka mid a culimada uu isagu naga jaahil bixin doona qofka wuxuu soo markaasi maalmaha hore maalmaha dhexe iyo weliba maalmaha dambeba aanu soo sheegnay in sidoo kalena ay u wanaagsan tahay sida marka hore aanu soo sheegnayba inuu ku degdego ilaan kheerka waxaa leeyahay waa loo degdegaaye si markaasi maalmaha ugu hore inuu balsoomo oo uu kheerkaasi u degdego maadaama laisku xogsiinayo soonkaasi sidoo kalena maxaa markaasi maaha waajib inay qofku laazim sanad walba uu soomaya leeyahay qof maadaama baashan ama soonkan ama maalmahan ay yihiin kuwa sunno ah laakiin sidaasi baa kheyr roon ayaa leeyahay waxa mar walba wanaagsan in qofka kheyrka iyo cibaadada alleh laazimo sanad walba isku dayo inuu soomo lixda cish lixdaasi maalmood ama lixda cishe ee bishaasi shawaal dabcan sida xitaa aan ogsoonnahay rasuulka sal alay wasalam uu yidhi camalka halka markaasi alle loogu jecel yahay ama alle agtiisa looga jecel yahay waa camalka qofka uu laazimo haba yaraadee marka dad badan iyaguna waxaa su-aalaha culammada inta badan la weydiiyey qeybkaaba xitaa dee sanadkan haddii aan soomo sanadka xigana ma soomaya maadaama ay sunno tahay adiguna lagu leeyahay camalka waxaa u wanaagsan kan la joogteeyo kan la laazimo haba yaraadee xitaa wax markaasi yar camal yar ha ahaadee maadaama acmaashu ay si kala weyn yihiin ama si kala culus yihiin haddana dabcan iyadu oo laazim aan ku ahayn oo sunno ay tahay haddii aad sanadkan soonto kan kalena aad ku dari karayso ku dar ayaa lu leeyahay kan xigana aad ku dari karto ku dar kan kalena ku sii dar inaad soonto laakiin oo aan aysan ahayn hal mar inaad noloshaada ay markaasi aad aad keliya aad aad ka qayb qaadato oo lixdaasi maalmood aad soonto mana banaana inuu markaasi sida xitaa culammada ay sheegayaan la qalleeyo oo waxaa lu leeyahay ma dhehaysid bishan way dhaaftay lixdii cishee bal markii la gaaro rajab ama dulqa'da ama dulxija ama muxaram ama safar ayaan markaasi qalleynaya lixdaasi maalmood iyaduna socon mayso sidaa aanu ogsoonnahay waana waxyaaba markas aan soo sheegnay sida waxay la mid tahay habeenkaasi leylatulqadr aanu ka hadlayno hal habeen ayaa lagu siiyey fursadaasi tobankaasi maalmood ay u badan tahay inay ku jiraysa ayaa lagu yidhi tobankaasi maalmood ama tobankaasi habeen aan rahdee ka raadi ayaa lagu yidhi waa inaad ka raadisaa haddana fursaddan maanta lagu siiye luu leeyahay hal sana adigu oo soomaysa ayay la mid tahay soddon maalmood gudahooda ayay ku jirtaa oo bishaasi shawaal gudaheeda haddii la dhaafane fursaddii waad iska beel dareysay oo waxaa keliya aad sugi karayso waa sanadka xiga iyo adigoo halkaasi calaamad su-aal ay kaa saaranta inaad gaarayso iyo in kala dhegeyste waxyaabaha markaasi maanta aanu barnaamijka ku eegi doono hadduu eebiraada dhegeystayaal aanu doonanay ama aanu jeclaysanay in saaxiibada aanu ku wargelino sidoo kalena aanu ku baraarujino bal kuwa markaasi iyagu fahamsan kuwa aan fahamsanayn iyo kuwa halmaamsanba oo iyagu adduun kale iska galay qaar ayaa laga yaabaa inay maalintii ramadaan uu dhammaanaya ku fikirayaan bal aanu soonno bisha shawaal lixdaasi maalmood laakiin haddana waxyaaba kale iskaga mashquuleen ilaa iyo hadda iska halmaamay kuwaasi aanu doonayna inaan dib u xusuusino kuwa markaas iyagu maskaxda ku hayay inaanu kusii baraarujinno saaxiibada aanu fahamsaneen ee aan ogeyn iyaguna lixdaasi maalmood iyo ahmiyadda ay leedahay iyaguna inaanu markaasi bal la wadaagno oo aan wax ka fahamsiino oo wax ka barno ayaanu doonaynaa iyaguna dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa qeybta labaad ee barnaamijka sidaan idiin sheegnay iyo weliba kelmadda ku saabsan bal kelmad kooban ku saabsan arrimahaasi iyo lixdaa shawaal ayaanu iskugu soo laaban doonaa hadduu ebeerahda dhegeystayaal aan dib ugu soo laabano barnaamijka hogaanka wargelinta bulshada qaybtii labaad ee barnaamijka ayaanu imika u gudagelinaa dhegeystayaal qaybtii koowaad ayaanu soo maqasheen barnaamijka oo halaba aanu uga hadalno sidoo kalena dhegeystayaasha ku wargelino waxba markaasi bulshada ka dhex jira waxyaabaha markaasi ay tahay in aanu la wadaagno dib u xusuusino sidoo kalena aanu ku baraarujino saaxiibada markaasi aanu habada saaxib habadu aanu markaasi iska maqlayno waxaan dhammaanta eegeynaa amaanu ku eegeynay barnaamijka wargelinta dhegeystayaal waa soonka lixda bisha shawaal ah aynu ku guda jirno dhegeystayaal iyadoo aanu markaasi soo dhamaysanay soonka bisha barakisan ee ramadaan oo waajibna u ahayd kana mid ahayd shanta tiir ee islaamka dhegeystayaal iminkana aanu soo gaarnay bisha shawaal laakiinse haddana ay muhiim ay tahay in la soomo qof walba oo aboodi karayo aanu sheegnay lixdaasii maalmood qofkii ku daraa inuu la mid yahay isagii oo sanad soo soomayay dhowr iyo markaasi saddex boqol iyo dhowr maalmood inuu soomayey inay la mid tahay ayaanu ka soo hadalnay dhegeystayaal laakiinse waxyaabahaasi oo dhan haddii aad ahayd qof adigu markaasi ku baraarugsan qof xasuusnaa qof arrimahaasi la socday ayaanu ugu galleynahayo kuwa iyagu halmaamay ama iska hilmaamay iyo kuwa weliba aanu fahamsanayn waxyaabahaasi oo dhan waa tahay waxaanu maqli doonaa kelmadda dhegeystayaal waa sheekh moxamed sheekh cabdikariim oo isagu nala wadaagi doona sidoo kalena ka hadlaya waxyaabaha ku gadaaman lixda maalmood ee shawaal in la soomo ahmiyadda ay leedahay qaabka loo soomayo waxyaabaha laga doonaya dhammaan arrimahaasi oo dhan ayuu ka hadlayaa dhegeystayaal waanu dhegeysan doonaa kadib qaybta labaad ayaanu iskugu soo laaban doonaa saaxiibadana fursadda waanu siin doonaa dabcan dhegeystayaal aad u tiro badan ayaa wicitaanada inoogu jira dabcan iyaguna doonay inay qayb kasoo noqdaan bal inla wadaagaan waxyaaba ayba ka fahamsan yihiin iyo weliba bal waxa u qabsoomay maalmaha aanu soo dhaafnay ee bishan shawaal haiska bedelna mawjada dhegeystayaal kelmadaasi uu sheekha inoogu faahfaahinayo sheekh maxamed sheekh cabdikariim لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله ولا لا وحا إنوها عيد مال إله سبحانه وتعالى أما موسي أو الشرفي أو أن دميني بالرمضان وبالأمد أي صومنات أمد المسلمين تأهي ilaahay subxaanahu watacaala camalkii ama camaladii saalixa ahaa la qabtay bishaa dhexdeeda ilaahay subxaanahu watacaala inaga wada aqbalo ducooyinkii iyo salaadihii iyo camaladii wanaagsanaa ee qur-aan akhriskii iyo dhammaanteedba ilaahay subxaanahu watacaala inaga wada ajiibo runtii walaalayaal maalinka ciidku waa maalin ka mid ah maalmaha diinta oo sida bisha ramadaan ay uga mid tahay diinta ayaa maalinka ciidkuna uu uga mid yahay diinta aanay u habboon tahay sida sharcigu u weyneeyey in loo weyneeyo loo maamuuso maalinka ciidka waxyaalaha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay saxaabadiisuna ay kaga daydeen waxaa ka mida farxadda maalinkaa la farxayo waxaa ka mida in maalinkaas qofkii waxa uu ka soo baxay bil ramadaan bil uu soomanaa bil uu ilaahay caabudayay subxaanahu wa tacaala in in waxa weeyaan raaxo ah uu qaato taa awgeed baa sharcigu wuxuu u xaaraantilmayay maalinkaa in la soomo oo sharcigu waxau ka dhigay xaaraan maalinkaa in la soomo oo qofku uu ku dembaabayo soonka uu soomayo maalinka ciidka si taasina waxaa looga jeedaa yacni in la muujiyo weynida maalinkaasi uu leeyahay waxaa kaloo walaalayaal aynu kala baxaynaa taas oo aynu ka faa'idaysanaynaa in aynu addoommo u nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cubuudiyat allah jala jalaaluh waayo laba maalmood oo isku xiga maalinka ugu dambeeya bisha ramadaan iyo maalinka ugu dambeeya bishan soonfur ee shawaal ugu horrayso maalinka ciidka ah labadaa maalmood maalinna waxaa waajiba in la soomo maalinna waxaa xaaraan ah in la soomo cidda ka dhigtay tanna waajibka in la soomo tanna diiday waa ilaahay subxaanahu wa tacaala maalmahoo dhanna ilaahay baa iska leh jala jalaaluh wataqadas ismuhu wacadamatuh walaalayaal haddii bishii ramadaan ay dhammaatay cibaadaadkii may dhammaan cibaadaad badan baa ina sugaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo abuuray caabuditaanka isaga aynu caabudayno oo wakhtiga aynu ku camirayno cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu caabudayno oo ilaahay waxa uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insi umaan abuurin ilaa aniga inay caabudaan mooyaane cibaadadaasina waxaa loo jeedaa waa in qofka falka uu samaynayo oo dhan iyo camallada qofka uu samaynayo oo dhan iyo waxa qofku uu waxa weeyaan uu falayo dhammaanteed inay waafaqsan tahay sharcigii ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii qofku falkii uu samaynayo sharciga uu waafajiyo wuxuu noqonayaa qof ilaahay caabudayo subxaanahu wa tacaala mafhuumka cibaadada loogama jeedo un inuu qofku salaadayo oo uu soomayo oo uu tukanayo un haa way ka mid tahay cibaadaadka waaweyn ilaahay uu jeceliyay subxaanahu wa tacaala laakiin qofku fal kastoo uu samaynayo shaqada qofku uu shaqaynayo safarada qofku uu gelayo farxadda qofku uu farxayo dhammaanteed qofku hadduu waafajiyo sharcigii ilaahay uu doonayay subxaanahu wa tacaala waxa uu noqonayaa qofkaasi qof ilaahay ku caabuday falkaa uu samaynayo waxyaalaha walaalayaal mashruuca ah ee bishan barakaysana hadda aynu ku jirno waa soonka loo yaqaano sitti shawaal in la soomo sittat ayaam min shawaal lix maalmood oo ka mid ah bishan hadda aynu ku jirnee soonfur waa lix maalmood oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u maamusay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay xadiidka uu soo warinaya abi ayuub alansaari radia allahu canhu ardaa in nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam man saama ramadaana qofka bisha ramadaan sooma uma atbacahu raaciya sittata ayaamin min shawaal lix maalmood oo bishan shawaal ka mida raaciya fakaannamaa saama dahra qofkaasi wuxuu ka dhigan yahay qof sanadkaba soomay oo ilaahay wuxuu u qorayaa ajarkii waxa weeyaan qof sanadkaba soomay ayaa ilaahay uu ku abaalmarinaya axaadiista qaarkoodoo riwaayaad kalaa sii fasiray oo tilmaamay soonka bisha ramadaan waa soddon maalmood shawaal lix maalmood haddii laga soomana waa lix iyo soddon maalmood bay noqonaysaa qofkaasi inuu soomay soddon ramadaana iyo lix maalmood oo shawaala waa lix iyo soddon aayaddana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yihi man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha qofkii waxa weeyaan la imaada xasano iyo wanaag ilahay wuxuu ku abaalmarayaa tabaaraka wa tacaala toban xasano marka waxay noqonaysaa lix iyo soddonkii maalmood in toban lagu dhufto oo ay noqdaan saddex boqol iyo lixdan maalmood saddex boqol iyo lixdan maalmood qof sooman oo kale ayuu ka dhigan yahay intaasina waa maxay waa intii sanadka marka ajar sanad qof soomay oo kale ayaa ilahay ku siinaya subxaanahu wa tacaala runtii walaalayaal dhowr mas'alo ilaa toddoba mas'alo ayaan ka tilmaami doonaa soonka shawaal mas'alada koowaad soonka lixda maalmood ee shawaali la soomaya waxauu bilaabmayaa maalinka labaad maalinka ciidka ku xiga ayuu bilaabmayaa oo maalinkaa labaad ayuu ka bilaabmayaa ilaa inta shawaal ay dhammaanayso intaa dhexdeeda qofku inuu soomo qofkii doonaya shawaal inuu soomo lixdaa maalmood fadligeeda inuu helo waa in intaa waxa weeyaan maalmaha dhexdooda uu soomo maalinka ciidka in la soomaa waa xaaraan laakiin maalinka ciidka ku xiga laga bilaabo ilaa inta ay dhammaanayso bishaa soonfur intaasoo dhan waa la soomi karaa lixda shawaal way jiraan culammada qaarkood oo ka mida taabiciintii wakhtigii waxa weeyaan saxaabada soo gaadhay inay dhibsan jireen maalinka ciidka ku xiga markiiba in waxa weeyaan la soomo oo ay jeclaan jireen in nowca ma maalma loo yaro dhexaysiiyo ciidka iyo soonka oo waxa weeyaan waxa ay odhan jireen dadka qaarkood maadaama dee waxa weeyaan ay tahay maalmo farxadeed ay dhici karto inay marti kuu timaado ay dhici karto dad asxaab aad tihiin iyo wixii la mida inay jeclaadaan inaad wada aafurtaan ama aad wada cuntaysaan iyo wixii la mida waxay dhibsadeen in maalmaha ciidka ku xiga markiiba qofku soonka uu bilaabo laakiin calaa kulli xaal xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam waxauu tilmaamayaa man saama ramadaana uma atbacahu dabeedna raaciya lix shuwaala lixdaasina waxay ka bilaabmayaan maalinka ku xiga waxa weeyaan ciidka mas'alada labaad lixdaa maalmood ee shuwaalka waana la isku xigsiin karaa waana la kala jari karaa oo haddii qofku waxa weeyaan uu isku wada xigsiiyo oo tusaale ahaan maalan maanta uu bilaabo oo jumco ah haddii waxa weye dadka qaarkood ay soomeen ilaa iyo inta waxa weye lixdu ay ka dhammaanayso way heli karaan in qofku uu kala jarjarana oo maalin dhaaf qofku u soomana qofku wuu kari karaa usbuuci kastana qofku inuu wax ka soomana wuu kari karaa isniinaha iyo khamiisaha qofku inuu ku beegana wuu kari karaa maalmaha iyaamulbiidka si gaara fadliga loogu sheegana saddexiyo tobanka iyo afariyo tobanka iyo shaniyo tobankana qofku wuu ku beegi karaa waxa weeyaan soonkiisa lixda shuwaalka qofku uu soomayo sida awgeed maalmaha qofku waanuu isku xigsiin karaa waanuu kala jari karaa waana shay u bannaan maalmaha waxa weeyaan qofku uu soomayo ama a ku beegmaan maalin jimco ah ama a ku beegmaan maalin sabtiya qofku inuu soomo weeye waayo jumcada iyo sabtida axaadiista qaarkood ba waxay diideen si gaara in loo soomo oo waxa weeyaan in la soomo maalinkaasoo keliya qofkii doonaya inuu sunne waxa weye iska sii daysan qofkii in waxa weeyaan uu sunnaysto oo uu soomo jumce ama sabti axaadiis diidaya ayaa soo aroortay oo tilmaamaysa waa in maalin kale lagu daro oo jumcadana maalin lagu daro ama sabtidana maalin lagu daro ama jumcada iyo sabtidoo wada socotaba la wada soomo laakiin sidta shawaalka qofka soomaya maadaama waxa uu soomayaa ay tahay shawaalnimo ee wuxuu u soomaya aanay ahayn jumce ama wuxuu u soomaya aanay ahayn sabtinimo oo fadli gaaro uu ka aaminsan yahay aanay jirin waxaa u bannaan qofkaasi inuu soomo maalmihii jumcayaashii iyo sabtiyaashii ku dhex jiray bishan barakaysneed masalada saddexaad qofkii lagu lahaa qalle bisha ramadaan nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam man saama ramadaana uma atbacahu qofka sooma ramadaan markii uu dhammaystay bisha ramadaanna raaciya oo ka daba keena shawaal saa awgeed sita shawaalku waxay u bilaabmayaan qofku marka uu dhammeeyo qallihii lagu lahaa bisha ramadaan oo qof weli lagu leeyahay qalle bil ramadaan inuu soomo sita shawaal ma aha sidaa awgeed ayaa culammadu raxmatullaahi calayhim waxay u diidaan qofkii waxa weeyaan tusaale ahaan maalan ay maalmaha qaarkood ay ka tageen bisha ramadaan marka ugu horreysa waxay tilmaamaan inuu qofkaasi uu soo qalleeyo maalmihii saarnaa intaa dabadeedna uu waxa weeyaan qofkaasi uu soomo haddaba su-aal muhiima meesha jirto oo dumarka qaarkood waxaa dhici karta in tusaale ahaan maalan bishii ramadaan oo kale ama shawaal awalkeedii oo kale in waxa weeyaan nifaaskii dhiiggii waxa weeya nifaasku uu ka yimi ama waxa weye in ilma ay dhashay oo laga yaabo bishaa shawaal oo dhan inta ay ka taraleeg tahay inay ku dhex jirto ciddadii ciddadii inay ku dhex jirto oo dhiiggii waxa weeye dhalmada waxa weeyaan weli ay tirsanayso taas oo kale ama gabadhaas oo kale sideeba ay u soomi kartaa ama fadligii ay u heli kartaa calaa kulli xaal xadiisku wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii ramadaan sooma waa inuu raaciya lix shawaal gabadhanna dee ramadaan waxa weye waxaa dhici karta ama inay soontay oo dee shawaal aanay hadda aanay hadda soomi karin ama in xataa ramadaantii xataa ay ka tagtay oo shawaalkiina sidaa awgeed hadda ay ku dhaafayso culamada qaarkood waxaan arkay alqurطubi raximah اllah almaliki fi lmufhim waxa uu yihi culammadayda qaar baa waxay jeclaysteen gabadha noocaas oo kale ah ee dhiiggaa caadadu uu wada koobsanayo ama uu wada istiqraaqayo bishii oo dhan in ay soomi karto lix maalmood oo bil kale ah markii bisha ramadaan ay dhammaystirato ee ay soo wada qallayso bishii ramadaan lixda maalmood ee waxa weeye shawaal waxa ay soomi kartaa lix maalmood oo bil kale ah fadligina in sha allahu tacaala way heli kartaa ayaa imaam alqurطubi raxmat ullahi calayh uu fatwooday laakiin cid kale uma arag masalada ku xigta ee shanaad soonkaas sita shawaalku waa soon sunno ah waa soon sunno ah waxaa waxa kale oo sunno ah oo fiican in qofku habeenkii uu sii niyeeyo oo sidii bisha ramadaan dee uu u waajib ahaa habeenkii in la sii niyeeyo iyada waajibu maaha in la sii niyeeyo laakiin waxa fiican oo fadli badan qofku inuu habeenkii niyadda wax weye u ka soo bilaabo ajarkiisuna qofku markaasu usii badanaya laakiin waxaa bannaan oo qofka u bannaano qofku wuu heli karaa subaxa markuu qofku uu soo kaco ee uu waaberiyeysto subaxa kabacdi qofku inuu niyeeyo oo waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida intuu u yimi saxaabada saxaabiyaadkii caaisha iyo umsalama radiallahu canhuma midkood ayaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inta gurigiisa uu soo galay cunto ma haysaan saaka markaasaa waxay yidhahdeen may rasuulka ilaahay waxba ma hayno markaasaa nebigu wuxuu yhi calayhi salaatu wasalaam innii idan saa'imun waan soomayaa hoddaba mar haddii cunta guriga aanay oolinba oo quraac lagu quraacdo subxi aanay oolin waan soomayaa baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa culammadu waxay kala baxeen soonka sunnada ah in ay bannaan tahay niyadiisa in laga bilaabo oo la niyeeyo salaada subax wixii ka dambeeya intaan duhurka la gaadhin waa la niyeyn karaa intaan duhurka la gaadhin waa la niyeyn karaa soonkaasina faraq ma kala laha oo ma kala duwana ama an noqdo soon faral soon sunno ah oo sunnaha loo yaqaano muqayadka sida shuwaalka iyo carafa iyo wixii la mid a ama soon mutlaqoo sii daysan an noqdo oo qofku ilaahay ku caabudayo subxaana wa tacala kuu doonaba an noqdo soon kasta oo sunno ah qofku wuxuu khiyaar u leeyahay wakhtiga uu niyeenayo inuu ka hormariyo un wax weeyaan intaan la gaadhin duhurka laakiin waxaa shardiya dee intaa ka horraysa qofku aanu niyeenin soonka waa in aanu la iman wax soonkiisii burinaya sida qofku inuu wax cabo ama qofku inuu wax cuno iyo wixii la mid a oo sideedda subaxnimo haddii aad soo gaadhid adigoo qatan oo a ilaa saaka aan waxba cunin waxaad iska niyeyn kartaa oo aad niyoon kartaa inaad wax wey aad soonto maalinkaasoo ay ku noqoto shuwaan laakiin maxaa shardiya waa in intaa ka horraysa sideedda de aanad waxba soo cunin laakiin hadday wax kugu tagaan ma niyeyn kartid oo waqtigii niyadu waxa weeyaan wuu ku dhaafa masalada kusii xigta soonka maalinkaas waxa weya ama lixdaa shuwaalka laguma dari karo maalmo kale oo tusaale ahaan maalan qofku inuu idhaahdo waxaan isku darayaa qallihii bisha ramadaan iyo shuwaal baan doonayaa inaan isla wada niyeeyo oo shan maalmood baa iga tegay oo bisha ramadaane shantii ramadaan iyo waxa aan wada niyoonayaa mar keliya lixdii shuwaal ama shan ayaamood oo waxaweye ka mida shuwaal taas iyadu ma ansaxayso
waata dhegeystayaal aan halkaasi u gudubno sheekh maxamed sheekh cabdikariin ayuu ahaa oo isagu markaasi wax badan inooga faahfaahinayay qodobkaanu maanta barnaamij ku ogeyna ee soonka lixda shawaal dhegeystayaal waanu soo sheegnay sidoo kale isaguna wuu ka hadlay qaabka markaasi ay tahay in loo soomo iyo waxyaabaha la iska doonayo ahmiyadda fadliga uu leeyahay dhammaantood waxyaabahaasi oo dhan ayuu inoo faahfaahiyay uu mahadsan yahay ustaadka saaxiibadii aanu fursadda siin doonaa daqiiqadaha soo socda si iyaguna qeyb uga soo noqdaan barnaamijka oo ay nala soo wadaagaan waxyaabaha markaasi ay nagu soo biirinayaan ee ku saabsan qodobka miiska inoo saar waa tahay dhegeystayaal sagaalkii qadar soddon daqiiqo oo subaxnimada saacaddu tilmaamaysa star fm codka gobolka waqooyi beri aa nagala socotaan anigu waa muscab ismaaciil ee barnaamijka idiin daadihinaya barnaamijka hogaanka wargelinta bulshada qeybihii dhexe barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadka tooska dhegeystayaashu soo beegsan karaan si qeyb uga soo noqdaan barnaamijka barnaamijkan alab waxaan uu ku egnaa dhegeystayaal waxayba markaasi aanu isleenahay waxaa aanu ku baraarujino sidoo kalena ku wargelino dhegeystayaasha iyadoo aanu soonnahay in iminkaanu ka soo baxnay bisha barakeysan ee ramadaan aanu ku guda jirno waa bisha markaasi shawaal laakiinse haddana nala leeyahay waa in markaasi la soomaa iyadoo sunno ay tahay lixdaasi maalmood haddii ay tahay inaad ka soonto lixda ugu hore lixda dhexe lixda ugu dambaba inaad markaasi ka qeyb qaadato adigoo lahaanaya ajarka ama fadliga qof soddon waa laba iyo toban bilood soona ama sanad dhan soo soomay ayaa la ajir ahaanaysa ayaa laleeyahay dabcan arrimahaasi iyo fadliga markaasi ay leedahay ayaanu ku eegeynay waa dabcan qalmadaasi sheekh ee soo maqashay sidoo kale isaguna arrimahaasi uu noogu faahfaahinayay bal saaxiibadii aanu siin doonaa iyaguna si ay qeyb uga soo noqdaan barnaamijka inoola soo wadaagaan fikradahooda kala duwan ee ku aadan qodob markaasi miiska inoo saaran iyo sida soomaalida iyo weliba muslimiinta iminkana dhegeysan iyaguna ay oga faa'iideysan lahaayeen lixdaasi maalmood kuwii kasoo faa'iideystay waa kheer dabcan kuwii iminka ee u socoto waa kheer kuwa laakiinse iyagu aan qorshuhu ugu jirin sidoo kalena aansan ku fikirayn eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta uu horaan siinayaa fursadda star f m hallow wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waanu kaa qaanay saaxib aadan halkee joogtaa waayahay waa ku soo dhaweynaynaa barnaamijka ma la socotaa haya haya
horta shabaalka horta aad u wanaagsan yahay wallaahi yani faa'iido laga helaa kuleeyihin walkuu garni habeen iyo maalin culammada ka hadlaan
haye marka haddana ku hadlayo waa waa soomay shan maalin baa soomay qalaad baana qoray dadku hadladan isniintii ma maxabad kusuma zakafeda maasha allah maasha allah
marka in hadee la xarin waa dad baa xariray oo jimcadii u dhamaatay oo siddigi bilaabeen oo madaxday isku qabteen dad baa dhex degida waa aad ba u wanaagsan tahay hadda kulley bil baa ola soomeen lix lix maalin kulley waxaa dhibaato ay kuu geysteen malaha mhm faa'iidaba iska dhigin waad wax khasaariya faa'iidahu gaajada horta kulley xalool hadda kulley horta waa un waa waxba kulley waa haddii wax lasoo cuna haddii wax tara wax waa lasoo cunay waa tahay marka waxaan leeyahay laga faa'iidaysta dadkii lixdii maalin oo suraalka aad tahay kheyr baan ugu jiraa inta ka faa'iidaystayna waxaan leeyahay inay isii qofki inta kalena ilahay hata waxaana ka faa'iidanaa aad aan aan ugu baaqaya waa tahay aad baa kuu salamaa saaxiibaya thank you aad baad umahadsan tahay Een, aadan uu mahadsan yahay gaarisa naga soo wacay waan uga mahadcelinayaa dabcan isaguna waxa uu ka mid yahay dadka markaasi ka faa'iidaystay durbadiiba annaguna waanu soonnay way noo socdaan ayuu leeyahay shukran star f m hallow
الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wcalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu هذا واحد محمد ابراهيم محمد قاصو على كونت مدرع waa kusoo dhaweynaa moxamed هذا واحد وانا يسني برامجك رمضان كي ينا سي ودمو يا خيرات كي انتو جري صدق بري Mhm, mhm.
ومهم ومهم غاريغا marku gaariga maqood kontorkiisa markuu uu tifaysan yahay ayuu soconaya magar haye maadaama soddon beri uu imaankaada allah subxaana watacaala uu tifaynayay oo aad qiyaamalolakii qaraawaxeedii soddon beri aad soomaneed Mhm.
marka lix beri waxba kula maahan jacla insha allah waa tahay maxaa yeelay qof yani qiyaamuleyda dad badan soo biyey soddon beri soo soomanaay lix beri waxaa un qurac iyo qadow ka dhiganaa ma garata haye
laakiin ninkii galabgalabka iska ahaay Mhm, oo oo ilaahu iga dhamay soonka isbaxay mhm.
ninkaas aad ugu dhibaysa lixda beri waxay la tahay soddon beri sax
marka nin wax kastana iimaanka waaye iska soo ma ahan tawfiiq min allah ma garata sax
marka waxaan dhihi lahay ilaah noo fududeeyo Mhm.
kuwii ka faa'iidaysan lahaan adiga aamin aad aad ukusalaam masa shukran aad buu mahadsan yahay maxamed buraale dhankaasi iyo mandera saaxiibka barnaamijka ayuu haa u mahadsan yahay star f m hallow
asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxma
waa ninkii ilaahay u garto magacaaga inoogu bilow dabcan macow karbona
magacaaga
macow karbona waa yahay macow
haa walaalow ninkii hadda soddonka intuu soo soomo haddana lixdii shawaalkii ku daro oo niyadeeda iyo hadda alla waayo nin ee garashada amla alla waafajiyo Mm, aad ayay maaragtay ugu wanaagsan tahay waa tahay
marka insha allahu intii hadda habanaysana allaha waafajiyo Mhm.
insha allahu intii alla waafajiyeyna ajri iyo xasanaad allaha ka siiyo salaam waan ku salaamaya insha allah shukran aad baad umahadsan tahay star f m hallow Halo. wcalaykum asalaam waraxma
waa isaaq madera soo dhow isaaq
waa dhawaay barnaamijku waa la socotaa haa haye
dad qaar waaba qaar waxaa aaminsan yihiin Mm, mar haddaad bilaabto oo, eh, sita shawaal waa- waajib ay kuu noqonaysaa haye
waajib maa marka ilaahay kuma waajibin eh, eh, waa sunno waaye waa- waa inaad fi- khayr ka faaidaysataa halkay wax kuu marayaan adigu
ani waa soo dhamaystay alxamdulilah maasha allah
haa haye haye insha allah Th- thank you waa mahadsan tahay star f m hallow halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
waa maama xalimo gaarso joogto waa kusoo dhaweynaa maama xaliima
marka waa salaamantihiin adiga sheekaba si la mid ah
marka sheeka waxaan rabaa inaan su-aalo dabcan sheekh lalma fadhiya hadda
sheekh ma fadhiya miya ahi marka nin oo nin oo qallo lagu leeyahay mhm
shawaalka marka qallada la bixiyo kadib miyaa la soomi misana waa laisku xiriirin karaa waa tahay su-aashaasi waad ku mahadsan tahay ee waan isku dayi doonaa intaanu ee, barnaamij ku guda jirno inaan markaasi ee, ku raadino culummada su-aalahaasi ka jawaabaya dabcan indhahay way qabanayeen daqiiqado ka hor ee, oo su-aalahaasi oo waa i jiraan laakiinse hadda inkastoo sheekhuun la fadhin haddii wakti uu inoo saamuxo waxaan isku dayi doonaa in youtube-ka uga ciyaarno ee, su-aashaasi gabadhayna weydiisay dhegeystaha kale qadka ayaa ka go-ay dhegeystahaasi waa ka xumahay waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada tooska dhegeystayaashu soo beegsan karaan barnaamijka hogaanka wargelinta bulshada aanu ku eegeyno soonka lixda shawaal staal f m hallow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu muscab waa soo wanaagsan degan dhagax leh waa muscab wacano wanaagsan muscab waa soo wanaagsan farxi degan dhagax leh haye farxiya
ee maasha allah horta ee runtii ilaahay bisan horta ajarkeeda allah nasiib ma garata mhm
ee runtii waktigii jaahilkana hadda lama taagna nin walbo horta uu ogyahay lixda shabeelka ajarka ay leedahay waa tahay ee runtii anagoo soo gaabanaya aniga hadda anoo bishii soddonkii soo dhamaysta oo haddana lixdii shabeelka afar maalin saddex maalin aan ka soomay saddexdii kale anigoo fasax aan galay soo ma soo dhamaystirin karin saas ayaan kuursan lahaa subaxna aan kuu macnaado shukran aad baad umahadsan tahay ee way mahadsan tahay ee gabadhaasi iyaduna ee naga soo wacday xeryaha qaxootiga naga soo wacday dhegeystaha kale star f m hallow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
abdi ibraahim waa soo noqday soo dhow saaxiib mar labaad Aan walaashayaan rabay su-aasha ugu jawaabo haye nabiga sal ly salam wuxuu yihi masaama ramadaan uma itbaca sita min shawaal mhm qofkii soddon soomo ayaa lihi soddon beriin qofkii soomo sax kadib ayaa nici laakiin qof lagu leeyahay qalla ma soomi karo Een, shawaal waa inuu waajib ku bixiya horta waa tahay diinta lagu la- diinta lagu laaya inuu bixiyo waa qofka waa tahay marka walaasha waxaan dhihi lahay diinta qallada bixi kadibna so- shawaal soom aad baad umahadsan tahay shukran ee, wuu mahadsan yahay maxamed buraale oo dhankaasi ee, naga soo wacay waa dabcan magaalada mandheera Ee, waa tahay bal culamo kala duwan ayaa ka jawaabaysaa su-aashan waanu dhegeysanaynaa ee, maadaama dhegeystayaal badan ayna soo weydiiyeen ee, aanu markaasi aanu maqalno dabcan dhankaasi iyo ee, waxaanu aadin doonaa youtube-ka
sheekh qof lagu leeyahay soon waajib ah bil ramadaan qaybo ka mid ah ay ka tagtay ma soomi karayaa soon sunno ah
بسم الله آه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد sida raajixa ah ruuxa muslimka asagoo lagu leeyahay ramadaan lagu leeyahay sunna wuu soomi karaa isagoo ramadaan lagu leeyahay sunna wuu soomi karaa matalan adoo ramadaan lagugu leeyahay iyo waxaa soo galay cashuura waxaa soo gatay yowmu carafa waxaa soo gashay khamiis iyo isniin matalan waxaa soo galay ayaamulbiid inaad so- inaad soomi kartaa ayaa raajixa laakiin waxaa wanaagsan oo afdal aan muran lahayn inaad ilaahay deyntiisa hore bixiso oo deynta hore aad iska guddo oo waajibka aad iska riddo kadibna aad u gudubto sunnooyinka sunnooyinka bacdu ahlicilmina aad bay uga dagaalaman oo waaba diidaanba hase ahaatee sida raajixa waa sidaa laakiin had iyo goor waxaa fadli badan inaad hormariso xaqa lagugu leeyahay waajibka ee faradka ah ee waa laba kale xubnood haddee wixii ma samayn karaa iyo maxaa fadli badan ma samayn kartaa hadday tahay waad soomi kartaa sunno adoo waajib lagugu leeyahay hadday tahay maxaa fadli badanna waajibka ilaahay adoon gudanin ha sunnaysanin sidaasaa fadli badan wallahu aclam
sheekh xafan qadar yar oo su-aashaa ku saabsan oo ka tagnay em, qofkii bisha ramadaan lagu leeyahay si tajruaal haddii uu soomo fadiilada nebigu uu sheegay sal alay wasalam ma helaya
bimacnaa isagoo qado lagu leeyahay lixdii shawaal hadduu soomo ma helahayaa fadiiladii lixdii shawaal hadduu u soomo oo soonkii lagu lahaa u xidhiidhiyo insha allahu tacaala fadliga waa helaya ramadaankiibaa maalmo dhaafeen maalmihiiba wuxuu ku la cidhbiyey inuu soomo shawaal lixdeedii horeba raaciyo fadliga waa helaya insha allahu tacaala laakiin qadihina waa ka dhacaya oo haddii laakiin u soomo aad qalaysid maalmihii lagu lahaa u soomo fadliga sunnadana waa helaya insha allahu tacaala sida bacdu ahlicilmi ay fatwoodeen wallahu subxana wa tacala aclam jazaaka allahu khayran su-aashan kale waxay leedahay lixda bisha soon ka dambaysa ee shawaal qalla ma iga gudaysaa
haddiiba ramadaanku dhammaado maalin aan qallo kaa gudaynin ma jiro ramadaan hadduu dhammaado inta ka dambaysa waad qallayn kartaa allahuma maalin ciida mooye laakiin haddaad ka waddo qallihiina ma iga gudaysaa lixdii shawaalna ma ii noqonaysaa sida ila xoog badan maya maya waa inaad qallihiina gooni u qallayso lixdii shawaalna gooni u soontay sunnada xageen ka qaadanaynaa lixda shawaal nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ruuxii ramadaan sooma lix shawaalana ku dara sannadkii oo dhan isagoo soomay bay ka dhigantay xisaabtu marka sidanay u taallaa bisha markaad soonto ramadaan camal wanaagsan oo ruux mu'mina uu sameeyey inta ugu yaree loo labanlaabo waa toban goor marka bisha ramadaanood soontay markii toban lagugu dhufto toban bilood adoo soomay bay ka dhigantahay sanadkii meeqaa kuu laaban marka laba bilood baa kuu laaban soo ma markaad lix beri oo shawaal ka mida soonto lixdii berina lagugu dhufto iyadana toban lagugu dhufto lix toban lagu dhufto waa lixdan soo laba bilood maa iyadan labadii biloodee sanadka ka laabnayd waa sidaasaa waxay ku imaanaysaa sanad isagoo soomay bay ka dhigan tahay haddaad marka qallihii lagugu lahaa aad lixdii shawaal ka dhigto kaba soo qaad lix beri baa lagugu lahaa ramadaan maadan soomin lixdii beriya lagugu lahaa baad lix shawaala ka dhigtay bil unbaad soontaye wabitaali bishii aad soontay waxay noqonaysaa uun toban bilood weli maxaa kaa dhiman yaa weli labadii bilood baa kuusii dhiman saas maa marka xisaabtu waxay ku imaanaysaa sanad isagoo soomay buu ka dhigan yahay bimacnaa ruux waa inuu soomo bil kaamil ah iyo lix beri oo dheer bisha dheer saasay ku imaanaysaa sanad inaad soontay oo kale
watay halkaasaan ugu gudbaynaa ma doonayna barnaamijka inuu su-aalan la aado balse laba dhegeysto isku xuga ayaa su-aashaasina soo weydiiyey laakiinse waxaan filaya inay jawaabtoodu markaasi dhankaas iisu waxaan uga ciyaarnay su-aalaha jawaabaha dhankaasi internetka way mahadsan yihiin saanu soo sheegnay dabcan barnaamijka sheekh nooma joogo laakiinse waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay sida markaasi bal loogu baraarujin karo muslimiinta inay ka faa'iidaystaan bisha shawaal si gaara lixdeeda in la soomo ayuu markaasi barnaamijku yahay ma doonayno in su-aalayna soo weydiiyaan saaxiibada waa ibar toddoba keliya ra'yigaaga iyo weliba sida markaasi loogu baraarujin karo soomaalidii muslimiinta iminkan dhegeysanaya ayaanu barnaamijkan ku eeganay inagoo markaasi waxyaabo kala duwan ku soo eegnay qeybtii koowaad iyo weliba qeybtii labaad ama qeybihii dhexe ee barnaamijka oo xitaa sheekha isagu kelmadda nala wadaagay ee ku saabsan qaabka loo soomayo sida markaasi ay tahay in loo soomayo iyo weliba ahmiyadda iyo fadliga ay leedahay in la soomo lixda shawaal dhegeystayaal aan uu ku eegayno barnaamijka wargelinta bulshada eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa qadadka tooska dhegeystayaashu soo beegsan karaan si ay qayb uga soo noqdaan fikradahooda kala duwan inala soo wadaagaan dabcan oo markaasi qodobka miiska inoo saaran maanta ee ku saabsan waa in markaasi dadkii soo soomay sida la sheegay soddonkaasi maalmood in lixda shawaal ay markaasi iyaguna ku daraan oo qeyb ay ka noqdaan dabcan iyadoo aanu kasoo baxnay iminkana qeybihi ugu hore ee bishaasi ama qeybta koowaad aan rahde aanu ku guda jirnoba waxaa lagu yaqaano waa qeybihii ugu hore ama maalmihii ugu hore ee bisha ama tobanka horeba si kale markaan u dhigno aynu weli ku guda jirno saaxiibada ayaan dib ugu laaban doonaa si ay qeyb uga soo noqdaan barnaamijka ay iyaguna markaasi balno sheegaan sida ugu wanaagsan sidoo kalena soomaalida iminkan dhegeysanaysa qaar badan ayaa dabcan fahamsan qaar ayaa xusuusan qaar ayaa sida dhegeystayaashana soo wacaba ay sheegeen durba ama mar horeba iyagu lixdoodii maalmood ka soo tuurtay qaar ayaa ku guda jira iminka qaar ma fahamsana qaar waanu iska hilmaamnay ay leeyihiin oo howlihii kale adduunka ayaanu u gudagalnay qaar ma kareena ay leeyihiin xaggaas ayaa la iskugu jiraa dabcan dhammaantoo dadkaasi isku duwan ayaanu doonaynaa inaan dib u xusuusino mar kale aanu dib ugu wargelinno bal ahmiyadda ay leedahay sidoo kalena ee waxyaabaha markaasi faa'iidooyinka ay u leedahay inay soomaan lixdaasi maalmood waadsaa dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ama qaybihii ugu dambeeyey ayaanu markaa u sii dhaadhacaynaa warkii aad maqli doontaan daqiiqadaha soo socda balse intaasi ka hor dhegeystayaashiaan mar kale dib ugu laabanaynaa si ay qeyb uga soo noqdaan dabcan barnaamijka haddii imika raadii aad furatay dhegeysto waan kusoo dhaweynaa barnaamijka wargelinta bulshada maanta waxaanu ku eegaynaa waxay tahay soonka lixda shawaal iyadoo markaasi ummadda muslimiinta ah ay dhammaysteen soonka bisha barakeysan ee ramadaan waxaana markaasi la gutay waajib ka mid ah shanta tiir ee islaamka bisha shawaal ama markaasi soonfurka dhowaan bilaabay ama bilaamatay waxaa markaasi ku dhex jira lix maalmood oo aan ogsoonnahay qofkii sooma inuu helayo ajir la mid ah isaga oo sanadka oo dhan ama aan rahdee laba iyo toban bilood soomay waana fursad qaali ah oo uu markaasi haysto qof weliba oo muslim islamarkaana caafimaad qaba ee awood u leh inuu ka faa'iidaysto soonka maalmaha qaaligaa dabcan waxaanu qodobka sida gaarkan dhegeystayaasha ugu baraarujinayna sidaan u soo sheegnay mar horeba iyadoo ay jiraan qaar ka mid ah saaxiibada oo markaasi fahamsan sidoo kalena durbadiiba iyagu ka qayb qaatay sidoo kalena gutay sunnadaasi qaarna iminka u socoto siday noo sheegeen qaarna aan fahamsanayn sida dhammaantood isku duwan iyagu markaasi looga yeeli karo kuwa lagu baraarujo lagu wargeliya sidoo kalena ay uga faa'iidaystaan waa soonka maalmahaasi lixda maalmood ee bishan shawaal wicitaanada waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadka tooska dhegeystayaasha soo beegsan karaan dhegeystayaal kale wicitaanada inoogu jira saaxiibka xiga ka xumahay mar kale dhegeystahaasi qadka ayuu ku raagay dib usoo beegsi aanu leenahay waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadka ay dhegeystayaashu naga soo wici karaan iyagoo markaasi bal u faa'iideynaya saaxiibada kalena ee ina maqlaya aanu soo sheegnay ee qeybaha kala duwan leh kuwa iyagu fahamsan kuwa aan fahamsanayn iyo kuwa markaasi iyaguna aan waxba ka garanayninba star f m halow halow star f m ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa markaasi raadiyaha ayaa ku dheer fadlan iska gaabi raadiyaha markaad qadka soo beegsanayso si si wanaagsan aynu iskula jaan qaadno aanu isku maqalno eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadkii dhegeystayaashu soo beegsan karaa star f m halow tahay waa ka xumahay mar kale saaxiibkaasi uma suuragelin inuu barnaamijka ka soo qayb qaato raadiyaha ayaa ku dheer fadlan ka dheerow raadiyaha xilliga aad wicitaanka soo beegsanayso si si wanaagsan aan iskula jaan qaadno dhegeystaha kale aan u siino waa tahay qadka uu ka baxay mar kale isaguna dhegeystahaasi star f m hallow waayahay waxaa moodaa in dhankaasi iyo wicitaanada ay markaasi cilad ama dhegeystayaasha isku ciriirinayaan qadadka eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan waa qadadka tooskay dhegeystayaasha soo beegsan karaan daqiiqadii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaanu ku sisiqaynaa dhegeystayaal kooban ayaanu doonaynaa inaanu fursadda u siino barnaamijka si qeyb uga soo noqdaan watahay dabcan saanu markaasi soo sheegnay waqtiyada ugu dambeya daqiiqada ugu dambeeya aanu ku guda jirna aan doonayna in dhegeystayaashan fursad u siino bal saaxiibka kale qadka noogu jira ka xumahay mar kale saaxiibkaasi qadka ayuu ku raagay sidaanu soo sheegnay dabcan waxaanu ka hadlaynay waa in markaasi laga faa'iideysto soonka maalmahaasi lixda shawaal dhegeystayaasha aanu markaasi siino fursadda star f m hallow soo dhow waalaykum salaam waraxma waa ka gudbayaa saaxiibkaasi waa uu hurdaa uma suurtagelaysa inuu qayb ka soo noqdo barnaamijka waa tahay fadliga markaasi uu leeyahay soonka lixda shawaal ayaanu markaasi ka hadlaynay sida uu sheegayba abu ayuub al ansaari allaha kalaal noqdee waxaana markaasi laga wariyay inuu yidhi nabiga sal alay wasalam wuxuu yidhi qofkii sooma bisha ramadaan waxaa laga hadlaya waa qofkii markaasi dhammaysta amaba soddonkaasi maalmood ee bisha ramadaan sooma kadibna raaciya waa lix maalnin ama lix maalmood oo ka mid ah bisha shawaal wuxuu la mid yahay qof soomay sanadka oo dhan qof markaasi isagu soo soomayey maalin kasta from bisha koowaad from muxaram ilaa iyo bisha labi tobanaad ilaa iyo dilxija qofkii sooma sidoo kale ma soonkanba uu ahmiyadiisa ay qayb ka tahay xitaa qaradaadkii aad soo gashay intii bishii ramadaan lagu guda jiray haddii dembiyi ay kaa dhaceen haddii markaasi aad ka qayb qaadan waysay ama aan rahde haddii aad markaasi soonkii ama makskii la doonayay ama dhibcihii boqol kiiba boqol aad heli waysay in uu ku buuxiyo oo boqol kiiba boqol aad markaasi gaartid waa haddii aad markaasi soontid lixdaasi maalmood waxaana ma leeyahay in qof walba uu ku baraarugsanaado sidoo kalena uu fahamsanaado ahmiyadda ay u leedahay maalintaasi ama maalmahaasi oo fursadda sanadkiiba hal mar ku soo marayso dabcan adigu haddii aad is leedahay haddana sanadka xiga ayaan soomaynaa ama aan soomayaa bal isweydii inaad gaarayso inaad noqonayso qof markaa sanadkaasi jooga ama qof naftiisa gaarta ama qof caafimaad ku gaara waad gaari kartaa laakiin haddana waxaa laga yaabaa in aad caafimaad ku gaari weyso adigoo markaasi siyaabo kala duwan ama xanuunsan ama siro saaran ama xitaa haddii aad markaasi qof dumar tahay siyaabo kala duwan halkaasi ay kaaga celin karaan waa waxyaabaha aanu doonaynay inaan maanta dhegeystayaasha ku baraarujinno sidoo kalena ay fahamsanaadaan hal dhegeystayan kusoo gabagabeynaya barnaamijka dabcan eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m hallow soo dhow saaxiib magacaaga inoo sheeg waa tahay dhegeystahaasi wuu ka faa'iideysan waayey fursadda aanu siinay waana uu iska beel dareeyey waa ka xumahay waa tahay dabcan halkaasi aan kusoo gabagabeynaa barnaamijka balse hal dhegeysta aan siino inta aanu soo gabagabeynin saaxiibo kale ayaa ku jira mar kale star f m hallow
halo walaal soo dhow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa shaakir oo joogo dheer waa kusoo dhaweynaa shaakir dhegeysta ugu dambeeyaa tahay
haye barnaamijka mala socotay
waxaan u malaynayaa weydiiya su-aalaha miyaa misena waa qoon ka rartay dabcan waan ka xumahay lama socdo barnaamijka saaxiibkaasi dhidhaab naga soo wacay eh, labaduma kuma guda jirno oo weydii su-aalna ma ahan aqoon korusina ma ahan waxaan uu ku eegina barnaamijka ayaa waxauu yahay dabcan barnaamijka hogaanka ee dhegeystayaasha u furnaa inay qayb ka soo noqdaan maantana aanu ku eeginay waa soonka lixda shawaal maalmahaasi iminkaanu ku guda jirnaba waad mahadsan yihiin dhammaan saaxiibada qaybta kasoo noqday barnaamijka waan uga mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaasha ina dhegeysanaya iyaguna waan uga mahad celinayaa waad ku mahadsantihiin inaad dhegeysataan barnaamijka hogaanka ee arrimaha wargelinta bulshada halkaasi aan kusoo gabagabeynaa kulanka xigaan dib u kulmi doona hadduu eebbi yidhaahdo intaasi ka hor nabadgelyo
بشارة بشارة